bismi illaahi raxmaani raxiim kusoo dhowaada qodobada warkacawa kuwada ugu doorkaroon wasiirka wasaaradda beeraha xukuumadda soomaaliya oo maanta afartan qofa u qeybiyey mootooyin iyo motooro si ay hal abuur ganacsi ugu samaystaan bannaanbaax loogu soo horjeedo etoobiya iyo axmed moodoobe oo ka dhacay beled xaaw wasiirka maaliyadda xukuumadda soomaaliya oo dekeda muqdisho kusoo dhoweeyey safirka dowladda u k askari ka tirsan ciidamada somalilan oo qof shacab ah ku dilay berberaa warka caalamkana waxaad ku dhegaysan doontaan ehlada lahastaash israa'iil oo doonyo ku tagaya khaza qodobadaasi waxay kusoo kordhaa ayaad warka ku dhegaysan doontaan hadduu eebeno qadaro
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu doorkaroon markan waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan aynu ku bilaawnay wasiirka wasaaradda beeraha xukuumadda soomaaliya ayaa maanta afartan ruux u qeybiyey mootooyin iyo motooro si ay hal abuur ganacsi ugu sameeyaan cabdirasaaq suleymaan ayaa muqdisho kasoo diray
wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda federaalk ah ee soomaaliya oo kaashanaysa hay-adda qatar charitis ayaa afartan qof oo beeraleeya u qaybisay mootooyinka iyo mishiinada si loogu dhiirigeliyo ganacsigooda yaryar ayna ugu noqoto dhiirigelin sare loogu qaadayo tabcashada beeraha ugu horayntiiba waxaa munaasabadda ka hadlay injineer diiriye cabdi maxamed agaasimaha waaxda mishiinada iyo tiknolojiyadda beeraha isagoo agabkani ku tilmaamay mid wax weyn u tari doona beeralayda yaryar maanta brogaraamkan wuxuu ku saabsan yahay in beeraleyda soomaaliyeed oo isugu jiro dhalinyaro magaalada muqdisho beeraha greenhouseyada kule iyo beeraley guud ahaan wadanka qaybo kala duwan jooga in lagu guddoonsiiyo ama xafladii guddoonsiinta qalab beero oo wasaaraddu ay ku taageertay hay-adda qatar jarati qalabkaas oo isugu jiro afartan makiinadood oo ah makiinadaha milin mashiinka loo yaqaano oo galleyda shiida soorta ka dhiga iyo afartan mootooyin mootaxamulka ah madaxa hay-adda qatar jaratis cabdifataax aadan macalin ayaa isaguna geestiisa xusay in deeqdan loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo beeralayda dalka si ay ugu noqoto hal abuur ganacsi runtii hay-ad ahaan farxad gaaray noo tahay inaan runtii wasaaradda kala shaqeyno dadaalada xooga badan leh ay ugu jirto in lagu horumariyo isku filnaanshaha wax soo saarka beeraha ee dalka runtii wasiirku dhowr jeer aan wada hadalnay waxaa muuqataa in xog badanna uu ka hayo waaqica beeraha soomaaliya taba badan oo lagu horumarin karana ay maskaxdiisa ka guuxayaan marka wasiir horta waan kaaga mahad celinaya anagana sharaf gaaray noo tahay runtii inaan qayb ka noqono dabcan soomaaliya waa dal runtii runtii qani ku ah beeraha yani masaaxada ama badka dhulka soomaaliya markii la fiirin la fiiriyo inta diyaar waa in la beerto aada bay u weyn tahay inta ficliyan hadda la beerana aada bay u yar tahay culaysyaa jira laakiin haddana macquul ma aha dad labaatan milyan oo qofood ku dhow oo dalka soomaaliya gudihiisa ku nool in waxa ay cunaan oo dhan aan adduunka kale ugu tiirsannahay suuragalna ah waxaan ku qabeyno aan ku quraacno aan ku casheyno inaan ka sugno adduunyadu weli waaqaca maanta adduunka uu maraayo waxaa suuragala marinada ay hadda wax noo soo maraan in saacad walba u culeys ka imaan karo wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda federaalk ah ee soomaaliya maxamed cabdi xayir mareeye ayaa carabka ku adkeeyey in mar kasta dowladda soomaaliya ay ka go-an tahay in ay taageerto beeralayda dalka si saro loogu qaado wax soo saarka dalka
waxaasa qaybinaynaa afartan bajaaj oo xamuul ah oo iska rogi karta xataa ciid haddaad ku shubta waa rogi kartaa iska roga waa ino barbotan le taabane waa qubaysaa khalaas iyo afartan matoor oo kuwa galeyda iyo haruurka iyo waxaasoo dhan way kuu shiidaysaa insha allahu tacaala marka intaasaanu maanta halkan u qabanay inaanu idinla dardaaranno idiin sheegno in dad badan oo soomaaliyeed oo u baahan oo runtii dhibaato u qaba intiina laydinka soo xulay intiinaana laydinka rabo inaad micno ku samaysaan nolosha bulshada wax kaga qabataan noloshiina wax kaga qabataan shaqo ku abuurtaan shaqo ku abuurtaan qofka ugu fiican soomaalida qofka qof kale shaqo siiya waa qof kale shaqo siiya oo intuu shaqo abuuro wax sameeyo kambani sameeyo qof siiya laba siiya qof dalka tiir u ah waayo meeluu kaga jiraa nolosha dadka tiir weyn waay ah dowladda iyo ilaahay labadaba raallibay ka yihin ninkaas ama gabadhaas oo qof intuu caqligiisii ka shaqaysiiyo qof shaqo siiyey marka qofkii haddii aanu ka aragno inuu dad shaqaaleeyey annaga waxaan ka firay inuu dad shaqaaleeyey afar qof baan shaqaaleeyey qoysaskoodii waxbay cunaan anigiina hadda dhaqaalahaygu waa korayaa xabad kale igu soo dara waa ku soo daray qofkaasaan rabnaa annaga banaanbaaxa loogu soo horjeedo etoobiya iyo axmed madoobe ayaa ka dhacay degmada berdaxaawo zamzam cabdikariin ayaa inoo faahfaahinaysa daharaad looga soo horjeeda faragelinta dowladaha shisheeye ee dariska ah ayaa maanta ka dhacay degmada beled xaqwe ee gobolka gado mudaharaadkan ayaa waxaa soo qabanqaabiyey ururada bulshada rayidka iyo ururka hooyooyinka xilli ay warbaahinta la hadleen waxaa hadaladoodii ka mid ahaa xooga dalka looga shaqaynayaa see dowladda soomaaliya ay u fadhidaa see cabdirashiid loogu soo magacaabay oo uu u joogo afar labaatan saac cagaha uga qaado afar iyo labaatan saac uu cagaha ka qaada iska daaye adigana xadruud baad leeda annagana xadruud baad leeda xadruud annada haddaad soo dhaafto gabar baan helayn wiil baan helayn shan iyo toban sana hadduu ku jiro tababar buu noogu jiraa subaxa saaka gabar haddaan nahay haddaan nahay ayooyooyinki baan uga tagna caruurtii tababarka saa laga bilaabo saacadan tababarka anugu waa ku jire inta kale waa igula jiraan awal arrintu waxay ahayd laba walaalaha isdagaalaysa laakiin hadda waa jihaad fii sabiilillaah madarata waxaa weeye qof kastoo islaam oo laa ilaaha ila laahu leeyo gobolka gala joogo nin kasta ha istaago ha kaco maxaa ku dhahaaya arrintaas saraqaynta qaawanoo lagula haayo oo na ka hadlayna afar labaatan kasaa waxaa la yidhi diwga weyso gowrac diwga ha quus qaatay shalay markii loo dilaayo maxaan ku dhahay saraakiishannagoo saarka loo gelaayo haddaan annagoo qoryahanoo weyno yaacayno doola u galno maanta doola utoobiya noloma soo istaagen sus noloma soo istaagen marka waxaa la yidhi ka hore owgaaga hore haddaa ka dagaalanta kaayoo dambe lama direen baana haysato soomaaliyey reer garow istaagoo fadhiga ka kaca mid waa midaas ee itoobiya haddayna naga xishoon ma xishoonayno eryahaydi baan xasuusanna intii awalmaadna garanaynin annaga aan maxaa ku dhaha aan yaran laakiin taariikhihii baan haynaa qof kastana taariikhii aweydii qof kastana taariikhii aweydii ha ku dhinto eryahayna noo bilaaban itoobiye haddii kale faraha naga qaad xuduudaada ku aqoon xuduudaada faraha nooga qaad waa midda labaad midda saddexaad ahmed ahmed mayaada waxaa leedahaa markaad gaba leedahay gaba gaba qaba gaba qaba qaba gaba cateedaa ka jira aan leedahay aniga carruurteeda anoo yaan la gabo aqoon kala dadku ma laho waxaan ku ridta taleefonkayga carruurtayda inay todoobari baahnaadaan oo amaah aan u raadsida ammaantayda qof kasta uu yidhi hormuud in la sii dayn bawarka ma hayo oo carruurta loo baktiiso oo cashirkadaha laga xigto oo nalka laga degiso haddana aa tiraaho haddana aa tiraaho haddana aa tiraaho haddana aa tiraaho geelaan xukumayaa hashi maankayga hashi masaar ma masaar baa lagu yirin maankayga ee gaday ama aqli xumida anoo naagahaanta ayadoo ku fakerine anoo ninaasaa ugu fakar dadweynaha gobolka gado saaka waa shahiid gobolka gada wuxuu ka dhexeeyaa inta muslim ahoo joogta intaa shahaadatuu ka dhexeeyaa gobolka gada ciidda hal mirmir baa loo leeyahay mirmir baa loo leeyahay ciidda mirmir baa loo leeyahay inta gobolka gada ku nool baa iska leh afartiisa gees toddobada degmo iyo gobolkeeda inta laha ciidda iska leh dowladaha aan dariska naha waa etoobiya kenya dhibnama dhex marin hadda ka hor toddobaatan iyo toddobada baa dhibna dhex marin noogu dambaysay waa isnaqaannaa waa is ognahay taariikhdoodii baan haynaa ra'yigeedii baan haynaa wixii ka dambeeyey waa heshiinnay heshiiskii baan ognahay annaga heshiiskii baan ognahay haddii annaga dawlad baan leennahay dawladdannadii baad joogta ayadaa talinaysa annagaa talinayna annaga waxaan nahay shacabkii gobolka gedo gobolka gedonan maanta meel walbo waa la taagan yahay waxaa loo taagan yahay mudaharaad waxaa loo taagan yahay difaac midiyaa la gatay qoryaa la qaatay waa la ishuleeyey baangadaa la qaatay wiil iyo gabar nin yar iyo nin weyn oromiya caamo diyaar waay maanta waa inta gobolka gada joogto gobolka inta joogto waay annaga lama gumraalmin kartiin khiyaar baan leenahay cabdirashiid cabdirashiid waa waa waa wiil waa wiil nase weeye waddankuu leeyahay asagaa iskale waddanka waddanka cabdirashiid baa leh ciidda cabdirashiid baa leh ciidan cabdirashiid baa iskale asaa dambinaya asaa ka dambaabay ilaahay ka soko ciidan maxaara ma laha kii yar ma laha wasiirka maaliyadda xukuumadda soomaaliya ayaa degada magaalada muqdisho ku soo dhoweeyey safiirka dowladda u k u fadhiyay soomaaliya maxamed suleymaan ayaa muqdisho ka soo diray wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya mudane biixi iimaan cige oo ay weelinayaan agaasimayaasha iyo howlwadeennada dakhliga iyo canshuuraha ayaa maanta xarunta dekadda ee magaalada muqdisho waxa uu ku soo dhoweeyey safiirka dowladda u k u fadhiya soomaaliya master charles kingi iyo koox kale oo ka socotay xafiiska horumarinta dowladda u k kormeerka safiirka u k ee soomaaliya ayaa salka ku haya ukuurgelidda hanaanka casriyeynta dakhliga gudaha ee dowladda u k ay gacanta ka geysatay dhisidda habka wada shaqaynta dowladda iyo canshuur bixiyaasha ee loo yaqaano sistamka casriga ah ee furdooyinka somkas oo ah hanaan online ah oo ay ku wada shaqaynayaan maamulka qeybaha maaliyadda ee dekedda iyo ganacsatada soomaaliyeed wasiirka maaliyadda mudane biixi iimaan cige ayaa uga mahad celiyey dowladda u k taageeradeeda joogtada ah ee ay siiso dowladda soomaaliya isaga oo faahfaahin ka bixiyey ujeeddada kormeerka ay maanta ku tegeen dekedda muqdisho
runtii waxaa maanta dekedda muqdisho loogu yimi kulan indhaindhayna safiirka dalka ingiriiska u fadhiya soomaaliya iyo kooxdiisa la shaqaysa ee ka socota hay-adda loo yaqaano f c d o madaxdeeda oo runtii nagala shaqeeya casriyeynta iyo horumarinta hannaanka maaliyadda guud ee dalka kubcinta dakhliga gaar ahaan maanta waxay u yimaadeen inay runtii arkaan sistamka casriyeynta dekedda ama kastamka ee loo yaqaano somkaas sistamkaas oo loogu talagalay inuu danabeeyo ama digitalize gareeyo sida loo maamulo ama loo maareeyo furdooyinka iyo ganacsatadu ay runtii alaabtooda usoo dhikleer gareeyaan ay ugala baxaan lacagta loo bixiyo brosheskaasoo dhan hanaankaasoo ah hanaan dhammaystiran oo markii hore si runtii gacanta ah laga qaban jiray shaqadaas waqti dheer qaadan jirtay hadda boqol kiiba boqol laga dhigay mid casriya oo danabaysan ayay hay-adda f c d oo loo yaqaana ee horumarinta u qaabilsan dalka ingiriisku naga caawisay sistamkaa la dhiso oo boqol kiiba boqol dhaqangalka ah hadda dekedda taasay u yimaadeen inay arkaan runtiina aad iyo aad bay uga farxeen shaqada meesha ka socota iyo dadaalada lagu jiro iyo sidaa dadaaladaasi dakhliga kor ugu qaadeen daahfurnaanta kor ugu qaadeen runtii ay u fududeeyeen ganacsatada shaqadooda inay qabsadaan alaabtoodana si fudud uga cashuuran karaan ugalabna bixi karaan dekedda aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waxaan sidoo kale jecelahay fursaddeedaan uga faa'idaystay inaan u mahad celiyo dowladda ingiriiska iyo gaar ahaan safiirka iyo tiimka f c d o oo si dhow noola shaqeeya runtiina wada shaqayn aad iyo aad u dhow aanu leenahay gacan weynna naga siiyaa nimahaas horumarinta hannaanka maaliyadda in kor loo safiirka soomaaliya ee dowladda u k mrs charles king oo kormeerka kadib hadal kooban jeediyey ayaa tilmaamay in dowladda u k ay sii wadi doonto wada shaqaynta ay la leedahay dowladda soomaaliya iyo ka qayb qadashada qorshayaasha horumarineed gaar ahaan hanaanka sare u qaadidda dakhliga gudaha wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay ku howlaneed casriyeynta ilaha laga soo xareeyo dakhliga kuwaasi oo sababay sare u kaca dhaqaalaha dalka askari ka tirsanaa ciidamada somalilan oo qof shacab ah ku dilay berbera cabdi aadan ayaa noo faahfaahinaya askari ka tirsan ciidamada somalilan ayaa waxa uu haweenay ku dilay magaalada berbera ee deegaanada maamulka allaha u naxariistay hibaaq maxamuud xali ayaa u geeriyootay rasaas uu madaxa kaga dhuftay askari ka tirsan ciidamada somalilan xilli ay saarneyd gaari rakaab oo u socday magaalada hargeysa ee xarunta maamulka falkan ayaa ka dhacay meel u dhow galbeedka magaalada berbera gaar ahaan wadada laga galo hargeysa siday xaqiijiyeen dad shacab oo la socday hooyadan xabaddu waxa ay ku dhacday haweeneyda iyada oo gaarigu markaa uu socdo kadib markii uu askarigan rasaas ku furay gaariga sida ay dad goobjoogayaala sheegeen askariga dilka geystay ayaa magaciisa lagu sheegay maxamed maxamuud diiriye waxauna ka tirsan yahay ciidamada somalilan waxaa gacanta ku dhigay ciidamada somalilan iyadoo la xiray oo haatan uu ku xiran yahay saldhigga dhexe ee magaalada berbera waxaana socda baaritaano lagu wado askarigan iyo sababta keentay inuu haweeneydan dilo ehelada marxuumadda iyo dadweynaha deegaanka ayaa si weyn uga argagaxay dhacdadan iyagoo dalbanaya in cadaaladda la marsiiyo askarigan falkan geystay ee dilay haweeneydan ka tirsan shacabka magaalada berbera halka aada naga dhegaysanaysaana waa reedo johar markana oo warka caalamka qaraabada lahestayaasha lagu haysto gudaha khaza ayaa qorsheenaya iyagoo oo wata doonyo ay calanka jaalaha midabkiisu yahay ee waraaqa muujinaya banaanbaxooda ku xardhan yihiin ayay soo bandhigeen waxaana qabanqaabayaasha ay sheegeen inay doonayaan inay u dhowaadaan si kasta oo suurtagal ah kuwa ay jeclaayeen iyagoo ugu baaqay dowladda israa'iil in aysan ku lumin nafta kuwa ay jeclaayeen waxa ay ugu yeereen dagaal aan dhammaad lahayn waxa ay dibba ugu soo laabanayeen dekeda ashkelon goor dambe oo khamiista maanta ah tallaabadan ayaa kusoo beegmaysa saacada ka hor kulanka wasaaradda ammaanka israa'iil si loogu doodo qorshayaasha dagaalka militari ee khaza iyada oo wadaxaajoodka nabadda oo daba socday ay istaageen dhegaystayaal war wixii dalka ay dibadda cawana soo gaaray waanaga intaa cidduu warka iyaga seegana waxay dib uga daalacan karaan barta aynu facebooka ku leenahay radio shor sidaas iyo ammaano allah